madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ayaa kordhiyey bandowga xilliyada habeenkii saarnaa magaalooyinka kenya isagoo soo saaray awaamiir lagu xoojinayo ka hortaga faafidda xanuunka covid sagaaliyo toban warbixintan waxaa magaalada nairobi kasoo dirtay intisaar saalax xuseen
madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ayaa ku dhawaaqay tallaabooyin cusub oo looga hortagayo faafidda xanuunka covid sagaaliyo toban master kenyatta ayaa waxa uu kordhiyey guud ahaan bandowgii saarnaa magaalooyinka dalka kenya waxa uuna sheegay arintaasi inay la xiriirto faafitaanka xanuunka covid sagaal iyo toban oo toddobaadadii lasoo dhaafay ay sii kordhayeen kiisaska laga helaya magaalooyinka dalka kenya master kenyatta ayaa mamnuucay isku imaatinka dadweynaha waxa uuna sheegay in dib u eegis lagu sameeyey xaaladaha covid sagaal iyo toban isagoona sheegay warbixinadii u dambeeyey ee xanuunka inay muujiyeen in guud ahaanba dalka uu kusii fidayo xanuunka covid sagaal iyo toban master kenyatta ayaa waxa uu sheegay in faafitaanka coronavirus ee kenya ay keentay in dadweynaha aysan dan ka lahayn shuruudihii ay amartay wasaaradda caafimaadka dalka kenya ee lagu xakameynayay faafidda xanuunka covid sagaal iyo toban kenyatta ayaa waxa uu bandowga habeenkii ku kordhiyey muddo lixda maalmood ah isaga oo mamnuucay isku imaatinka muddo lixda maalmood ah dhinaca kale master kenyatta ayaa waxa uu xadiday dhammaan isu imaatinada kale ee bulshada ay ku jiraan aroosyada dabaaldegyada dhaqanka xafladaha cibaadooyinka aaska iyo dhammaan xafladaha kale ee dadka ay isugu yimaadaan waxuuna madaxweynaha amray inay kasoo qeybgeli karaan boqol ruux oo keliya madaxweyne kenyatta ayaa waxa uu faray goobaha cibaadada sida masaajidada iyo kiniisadaha oo kale inay ilaaliyaan nidaamka iyo sida ay uga hortagi lahaayeen faafidda xanuunka covid sagaal iyo toban tallaabooyinkan cusub uu ku dhawaaqay madaxweynaha dalka kenya ayaa waxay ka dambeeyeen kadib markii afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay laga diiwaangeliyey kenya kiisas gaaraya kun shan boqol iyo lix kiis afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay intisaar saale xuseen v o a nairobi